annaga hirshabeelle haddaan nahay culays amni oo aan wax badan qarsannay oo aan wax badan qarsannay oo aan la tacaalnay oo aan la tacaalnay ayaana fuula hadda wuxuu soo gaaray meel aanan qarsan karin howlgallada ka socda shabeellada hoose waa dad soomaaliyeed waa dad walaalaheena in cadowga laga dulqaado qaalliyaan ka nahay laakiin cadowgii shabeellada hoose lama layn waddanka kama bixin annagoo noo soo guuray halkaanuu nala joogaa waad ka warqabtaan dhacdooyinka ugu dambeeyey oo ka dhacay balcad waad ka warqabtaan dhacdooyinkii ka sii horreeyey waxaan ugu baaqaynaa dhammaan intii arrintaas saamayn ku leh laga soo bilaabo dawladda dhexe ilaa lagu keeno tuulada qofka ku nool inaan ka wada shaqayno sidii amniga wax loo qaba lahaa marka arrinta koowaad oo saldhigga u ah oo doorka dawladda laga rabo waa amniga inay sugto